bulshada ku nool deegaanada uu maro webiga shabeelle ayaa ku tiirsanaa isticmaalka biyaha balse iminka waxaa haysato xaalado biyo la-aaneed kadib markii ay gureen biyaha webiga mar aan qadka teleefoonka ku waraystay gudoomiyaha buule axmed cigow ibraahim khaliif ayaa raadiw isnaay u sheegay in biyo la-aan ay soo wajahday bulshada ku nool buule axmed cigow biila-aan biyo nadiif ma haysaa ceelal ma qabaan madaran waa iska jirtaan saddexaas culeesaa ugu weyn madaana dhanba waa wajahan yihiin biyaha kharaarka webiga iska cabaan wax kale ma haystaan hal mishaajidka hal xab oo mishaajidka leeyahay wax kale ma jiraan cudurro waa ka imaan karaan laakiin si ilaaha naga hayo wax walba ka fila waay laakiin wax walba awoodda ilaaha iskale dhinaca kale ibraahim ayaa tilmaamay in tuulada aysan lahayn musqulo ay isticmaalaan dadka wuxuuna ganacsatada iyo muxsiniinta waxhaysata uu ka codsaday in ay wax u qabtaan dadka danyarta ah ee ku nool tuuladaasi muqsul ma baqawa banaanyo alasi waxaan xaala maan muqsul taaliban muqsul xaal ee bulaaxadaha sida wasakda haddii roob yimaado ama biyaha webi soo baxaan meelay ku xaaraan tuulada ma qabaan banaanyaha iyo kiliyaasha sida xaaraan maya maya inuu iska danyar ma qabo wax muqsula ma qabaan cawashe waa ilaah xaggiisa inoo wada jiraan wax nuqsana kuma hayaan wax haddaa u cawaado iyo haddaad u cawaado dadkaas ma kala jecla caalamulislaam caalamulislaam haddii ilaahay gacantooda wax soo jeli walaalahooda tuulada axmed buul axmed muqsulo iyo dhaqaale xumada haysata kusoo taakuleyaada beeraha xataa abaaraha jirto duruufa jirta shimbiraha qaadeen caalamulislaam iyo dadweynaha soomaaliga ha kusoo taakuleyaada ma ahan tuuladan oo keliya ee waxaa jiro tuulooyin dhowr ah oo hoos yimaada gobolka shabeellada dhexe oo la daalaadhacayo xaalado ay ka mid yihiin biyo la-aan iyo saameyntii ayaxa